بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا suuratu lwaaqica suuradda la yidhaahdo suuratu lwaaqica makiyatun wey suuraddan aayadaheedu waa sagaashan iyo lix aayadood waa suuradda konton iyo lixaad xagga suwarka qur-aanka kariimka ah suuraddaani waxay ka hadlaysaa qur-aanka makiga meeshuu ka hadli jiray qiyaamada iyo axwaasheeda ayay ka hadlaysaa suuraddu saacadda qiyaamada waxaa horteeda dhacaya oo ahwaal iyo dhibaatooyina bay suuraddu ka hadlaysaa waxay suuraddu ka hadlaysaa dadku inay u qaybsamayaan saddex qaybood asxaabu ulyamiin asxaabu shimaal iyo assaabiquun intaas ayay u qaybsamayaan dadku suuraddaani marka suurad cajo badan weeyaan qur-aanka kariimkaa baa looga sheekaynayaa inuu yahay tansiilu min rabbi alcaalamiin waxaa suuraddu caddaynaysaa qofku wuxuu la kulmi doono cinda alixtidaar min shadaa'ida wa ahwaalin markii qofka lagu soo xaadiro dhimashada waxyaalaha qofku la kulmayo suuraddu waa ka sheekaynaysaa oo dhibaatooyinka qofka soo wajaha marka macnaha mowdku ku soo xaadiro weeyaan suuradda iyadaa weeyaan bismi illaahi araxmaani araxiim idaa waqacat alwaaqica laysa liwaqcatihaa kaadiba khaafidatun raafica إda rujat الأrض rajا وbusat الجibaalu basaa fakanat habاءa munbaثا وkuntum أزwaaجa ثaلaaثة faأsxaabu الmaymanaةi ma أsxaabu الmaymanة وأsxaabu الmashأmaةi ma أsxaabu الmashأmة والsaabiquuna الsaabiquun أulaئika الmqrabuun في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة إلى آخر الآيات سورة مركة سورة الواقعة اللي هذا سورة ما دام أي مكي تهي وحي كهالليسا قرآن كمكي أي ميشو كهاللي جري wuxuu soo saaray alxaafid ibnu casaakir markuu ka hadlayey tarjamada saxaabigii la dhihi jiray cabdullaahi bni mascuud in uu xanuunsaday saxaabigii la dhihi jiray cabdullaahi bni mascuud xanuunkuu u dhiman doonay ayuu xanuunsaday waxaa soo booqday cuhmaan bin cafaan radia allaahu canhu wuxuu ku yidhi maa tashtaki maxaa ka sheeganaysaa oo see lagu hayaa markaasaa cabdullaahi binu mascuud wuxuu ku jawaabay dunuubii waxaan ka sheeganayaa cabasho ka ahay dunuubtii aan galay wuxuu yidhi cuhmaan binu cafaan famaa tashtahi maxaa u baahnaan lahayd oo aa ishtahaynaysaa oo jeclaan lahayd cabdullaahi binu mascuud baa wuxuu yidhi raxmata raxmata rabbi rabbigay raxmaddiisa ayaan ishtahaynayaa oo danaynayaa wuxuu yidhi alaa aamuru laka biabiib takhtar mayaanan kuu wacaynin oo kuugu yeeraynin markaasuu wuxuu yidhi adabiibu amradanii allaha wax daaweeye waa midka jirada igu keenay isagaaba ijraysiiyey markaasuu wuxuu yidhi alaa aamuru laka bicadaa'in xoolo dowladda xaggeeda kaaga yimaadoo laguu qoro ma waanan kuu amraynin wuxuu yidhi laa xaajata lii fiih uma baahni markaasuu yidhi cuثmaan binu cafaan yakuunu libanaatika min bacdik gabdhahaada gabdhow dhalaye gabdhahaada baa xoolaha qaadanayo u baahan haddaad dhimatee mayaanan kuu amraynoo kuu qoraynin markaasuu yidhi atakhshaa calaa banaati اlfaqr ma gabdhahaygaa faqri uga baqaysaa innii amartu banaatii gabdhahayga waxaan amar ku siiyey yaqra'na kulla leylatin suurata alwaaqica hameen kasta inay akhriyaan suuradda la yidhaahdo alwaaqica waxaana maqlay buu yidhi nebigoo yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii akhriya suuraddaas hameen kasta baahi iyo faaqo iyo ma asiibaan saxaabiga marka ee sidaasuu ku wariyey ninka marka sanadka ku jira isaguna sidoo kale kama tegi jirin akhrinteeda waxaa soo saaray alimaam albayhaqi sanadkana xoogaa dacfi baa ku jira suuraddu suuraddaas weeyaan suurat lwaaqica la yidhaahdaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi idaa waqacat markay dhacdo alwaaqicatu dhacdadii tii dhacaysay markay dhacdo qiyaamadii tii lagaba maarmaanka ahayd inay dhacdo markii ay dhacdo halkaasoo lama dhaho waaqica ka dhacday magacyada qiyaamada waxaa ka mid ah alwaaqica ya waaqica waa maxay tii dhacaysay wey waaqica sida assaakha iyo alaazifa iyo addaama iyo magacyadaa qiyaamadu u leedahay baa magacaana magacyadaasu ka mid yahay laysa xaaluusan u ahaanin liwaqcatihaa fii waqcatihaa laamtu bimacnaa fii dhicitaankeedana kaadibatun nafsun kaadibatun naf oo beeninaysa laysa xaaluusan u ahaanin laysa xaaluusan ahaanin kaadibatu nafsun kaadibatun liwaqcatihaa fii waqcatihaa naf wax beeninaysa oo wax dafiraysa ma ahaanin sida adduunkao kale maaha oo hadda kuwa qiyaamada diidan yihiin oo baciga diidan yihiin oo waxyaalo badan diidan yihiin in la rumeeyo lagama maarmaan ay tahay ee markaas waa rumaynayaan rumayntaan waxu tarayne laysa liwaqcatihaa kaadibatu wax beenin oo dhan ah qiyaamo iyo wax kale iyo midna beenin mayaan markaas lanna cadaabkiiba cayaan u arkayn falamaa ra'ow baasanaa qaaluu aamanaa billaahi waxdah suuratu kaafir baan kusoo qaadan taa markay dhacdo markaasaa waxaa dhacaysoo qofku arkayaa ahwaashii iyo dhibaatooyinkii qiyaamada baahanays halkaasaa warkaa dhigaysaa khaafidatun weeyaan qiyaamadu qolooyin mid hoos u dhigaysa khaafidatun mid hoos u dhigaysa weeye liaqwaamin aqwaam iyo ummado ilaa camalkoodaa xumaaye raaficatun weeye mid kor yeelaysa kor u qaadaysa liaqwaamin aakhariin ummado kale na kor camalkoodaa wanaagsanaa kuwa acdaada ilaahay ah hoos baa loo dhigayaadoo hoos baa udhigaysaayoo naar baa lagu kiisayaa awliyada ilaahayna jannadaa la geenayaa kor baa loo qaadaya wuxuu yidhi xasanulbasri qolooyin bay hoos u dhigaysaa jaxiimaa la geynayaa wain kaanuu fi dunyaa acizatan adduunyada haba ahaadeen kuwa acizo ahaayoo sharaf ku lahaayoo magac ku lahaayoo maamuus ku laha hadday doonaan ha noqdeen mar hadday naar galeen baa laga cadgoosta waa u dhammaatay kuwo kalena kor bay u qaadaysaa ilaa aclaa cilliyiin meel saraa la gaarsiinayaa wain kaanuu fi dunyaa wudcaa adduunyada hadday doonaan haba ahaadeen kuwo aan ishu qabanayno hooseeyo oo shaaniga dunawiga aan meel sare ka joogin kuwaasna waa la lacsiinaya idaa rujat ilardu rajaa idaa waqtigii rujat ilardu ardada la lululo rajaa lululid saaltayn iyo dhaqdhaqaajin daran idaa zulzilat ilardu zilzaalaha rujat ilardu rajaa oo dhulku isbaraanbaro oo dhismo kastoo dushiisa saarnaa hadduu doono ha dheeraado intaasoo biyaana ha ahaadee uu soo daato sidaa marka ay dhacdo buurihii iyo derbiyadii iyo aqalladii iyo sarihii ay soo daataan waa arrin khatare sidaa marka ay dhacdo haddee waa waa dadka hadda meelaha dhulgariirada iyo dhibaatooyinka ku dhacaan dhulkiio saas ya dhaqdhaqaaqiis dhibaatooyinka ka dhasha iyo dadka wax ay ku reebto calaamaadka ay meeshaa ka muuqdo khatarka iyadoo adduunay tahay baanba wax sahlan ahaynba marka arrimahaasi marka ay dhacaan oo wabusat iljibaalu buurihiina la budeeyo budayn basaa budayn macnaha la burburiyo la daqiiqo daqiiqid oo kale buurihii dhaadheeraa ee kor loo fiirinayay buur oo dhan baa waxaa laga dhigayaa firo waa la baabi'inayaa waa la burburinaya waa la budaynayaaba oo fa kaanat buurahaas waaweyn ay noqdaan habaan man habaa'an munbahaa ay noqdaan buurahaasi habaa'an firo munbathaa la firdhiyoo la kala yaa sayriyey hawada siigada duusho oo kale buska ama boorka ama firada dabayshu wadato hawada hehaabaysa oo kale ama meelaha dariishadaha iyo marka la furo waxa yaraysaa isku dabamarmarayo oo kale yaryarkaa ka soo baxaan oo kale ay buurahaani ahaadaan buurahan waaweyn ay sidaa noqdaan habaaa munbaa shucaaca qoraxdu meeshuu kaa jira waxa yaryaree daaqadaha iyo daloolada ka soo baxo yaa habaaba isna waa la dhahaa oo waa suurad qur'aan ah meel kale suurat اlqaarica watakuunu اljibaalu kalcihni اlmanfuush suuratu camana wasuyirat اljibaalu fakaanat saraabaa buurihii ay sidaa noqdaan oo wa kuntum aad ahaataan idinkuna awaajan alaafa aswaajan alaafa alaafa waa maxay sinfiyaal iyo noocyaal saddexa ummaddu saddex qolay noqonaya kullu dadkoo dhan binu aadan oo dhan ba isku keen ahlulyamiin iyo ahlushimaal iyo ahlusabqi ama saabiquun saabiqiintu waa kuwa ugu sarreeya darajada u sarraysa jannaday leeyihin asxaabuulyamiinna ahlu jannaha intii kaloo soo hadhay weeye asxaabu shimaalkuna waa ahlu naarka ah saddexdaa qolo ah noqotaan saddexda qolo laba ahlu janno ah qolana waa ahlu naar weeyaan waa asxaabu shimaalka sidaas ay dhacdo hee aab m faasxaabu lmaymanati asxaabulyamiin iyo asxaabu lmaymana waa isku midun waa isku qolo fa asxaabu lmaymanati maymanada iyo midigta asxaabteedu maa maxaybay asxaabulmaymanati ahaadeen asxaabulmaymana maxay ahaadeen istifhaamkan waa tafqiim iyo tacdiim waxay ka dhigan tahay ayu shayin asxaabulmaymana waa maxay fa asxaabulmaymanati maa maxay bay asxaabulmaymanati waxa weeyaan dad sharaf leh oo wanaagsan oo qadarkoodu sarreeyo wey shaanigoodaa weyn iyaga istifahamkaani waa tafqiim iyo tacdiim buu meesha ugu jira waxaa lagu tilmaamay waa dadka markii ay xagga tagaan warqadihii camalkooda lagu qoray midigta looga dhiibaayo marka maa maxay bay ahaadeen shaanigoodaa weyne xaalkoodaa laisku cajabgelinayaa raaxadooda iyo jannaday gelayaan iyo waxaasaa maadan lagu weyneynaya waas qolo qolo waa kuwaas wa asxaabulmash'amati kuwa la yidhaahdo asxaabulmash'amana waa bidixda asxaabteeda oo asxaabu shimaalkii maa maxaybay liidashaabay asxaabulmashamati ahaadeen kuwanna maada wuxuu ku jira isfahamku waa liidashada iyo hoosaynta weeyaan marka celcelintan asxaabu lmaymana ma asxaabu lmaymana ama asxaabu lmashama ma asxaabu lmashama waa waa sidaa weeyaan kuwaanna waa liidashada weeyaan marka shayga la weyneynayo ama tacjiibku ku jiro baasaa loogu soo tigraariya alxaaqatu malxaaqa oo kale ama alqaaricatu malqaarica oo kale saasoo kale weeyaan laakiin qolada hore waa tafkhiim qolada dambena waa tafdiic waa qolo liidato weeyaan qola meesha u sarraysa u dambaysa wanaaggay ka joogaan qolana meesha ugu liidatabay ka joogaan dee suuraddu saddexdii qolay kuu kala caddaynaysaa sidii xaggaba suuraddii ka horeysay suuratu raxmaan loogu soo kala caddeeyey waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani iyo wa min duunihimaa jannataani iyo qoladii kale oo xumaa saddexdii loogu soo sheegay wasaabiquuna kuwa saabiqiintaay assaabiquuna wey haddaa kaga khabra dhig wasaabiquuna asaabiquun oo layskaga khabro kuwa sabqay waa sinfigii saddexaade khayraadka iyo xasanaadka iyo wanaagga u hormaray assaabiquuna hum usaabiquuna weeyaan waa kuwa u sabqay jannaadka iyo wanaagga ama wasaabiquuna kuwa sabqay assaabiquuna kuwa sabqay ulaa'ika kuwaas haddaa halkaa dhigti markaa khabarka almuqarabuuna wey saddexdii qolo qolada u dambaysay baa marka hadda la joogaaba abaalmarintoodana lagugu darayaa waana kuwa u sarreeya saabiqiin baa la yidhahdaa ulaa'ika kuwa saabiqiinta ah almuqarabuuna weeyaan kuwa la dhoweeyey muqarabuun baa la yidhahdaa min allah ilaahay xaggiis halkaas iyo jiwaarkiisa iyo carshigiisa hooskiisa iyo karaamada daartiisa halkaasay muqarabiin ka yihiin fii jannaati naciimi bay ahaadeen fii jannaati naciim naciimka jannooyinkiisa ayay ahaadeen hum iyagu fii jannaati naciim halkaasay yatanacamuun iskaga raaxaysanaya asxaabulyamiinkii loogu hormarsheeyi kuwii kale iyo waa lagu noqonayaa kuwaanbaa marka hore israacinaya qofku marka dadku haddii qofku muxsin yahay wuxuu siyaadsanayaa fawaabka jacaylkiisa iyo wanaagga hadduu musi iyo xumaan sameeye ahaana isaguna hadda waa xumaan sameeye waxaa qiyaamada suuradda loogu bilaabayaa isaguna bal xumaanta inuu ka noqdo kanna inuu khayraadka siyaadsado asxaabulyamiin waxaa loo sheegayaa khayrka inay jeclaadaan asxaabu shimaalna inay cabsadaan qoladaana saabiqiintaa hum aladiina laa yaxsunuhum lfazacu lakbaru argagaxa weyn waa kuwa uusan murugba gelinayn waa qolo cajo badan hullatun guuto badan koox badan min alawaliinay ka ahaadeen hulla waa maxay kuwaan saabiqiintaa hullatun hulladu waxa weeyaan guuto badan oo ballaaran iyo koox weyn kuwaan saabiqiinta xaggee ka kala yimaadeen ummadaha guuto weyn oo saabiqiinta ka mid ah min alawaliina bay ka ahaadeen ummadihii hore ummadihii naga horeeyey wey wa qaliilun in yar koox qaliila min alaakhiriina bay ka ahaadeen ummadda nebi moxamed calayhi salatu wasalaam saabiqiinta ummadii hore u badan maxaa yeelay ummadihii hore ambiyadooda keliya tiradii ka badnaa loo diray kulluna waa saabiqiin ambiyadaas iyo dadkaas wanaagsanaa kuwaana qaliil waxay u yihiin iyagoo hadda tiro badan ummadda nebiga ka imaanaysa calayhi salatu wasalaam markii loo fiirsho ummadihii ka horreeyey inta ka soo gashay saabiqiinta binisbati markii taa loo fiiriyo ummaddan inta ka imaanaysaa qaliil bay noqonayaan wa qaliilu min alaakhiriin ciraabtaa waa mid ciraab kalea waxay odhanaysaa hullatun oo min alawaliina ka ahaaday iyo waqaliilun oo min alaakhiriina ka ahaaday calaa suruurin bay dul saaran yihiin mowduuca ummaddaasi waa sidaa weeyaan calaa suruurin bay ahaadeen marka sariiro dushood sariirahaasoo mawduunatin sariiraha iyagaah waxay macnaha ku jiqilaysan yihiin ama ku fadhiyaan saruuro sariiro oo suruur waa sariiro mawduunatin mansuujatin la sameeyey oo dahab baa laga sameeyey waxaa ku xardhan macnaha mawduuna lagu dhadhejiyey waa waxa weeyaan la sharaxay weeyaan jawhar iyo yaaquud iyo dahab waxaas weeyaan baa lagu xardha muttakiina xaaliyin kuwa dangeega calayhaa dusheeda sariirahaas mutaqaabiliina xaala yihiin kuwa is soo qaabqaabilayo wejiyadooda isku soo jeedaan oo mid gadaashii mid kale ma fadhiyo sheegadoodu ma is arkayso yaduufu waxaa dawaafaya saabiqiinta aada loogu sii xeeldheeraanaya saabiqiinta walilgu jira yaduufu waxaa wareegaya calayhim dushooda wildaanun wiilal kuwaasoo mukhalladuuna la waariyey maxaa lagu waariyey wiilnimadaas weligood wiilashaasi ahaanaya ma gaboobayaan ma dhibaatoonayaan waa wildaanun oo mukhalladuuna kuwaas wiilnimadaas lagu waariyey ee khidmadaa haya kuwaa weeyaan waa wiilal yaryar adfaal ah birbirayee dhallinyaraah ma weynaanayaan ma dhimanayaan ka tegi mayaan ka gaboobi mayaan kuwaasaa meesha wareegaya dushooda wareegaya kuwaani maxay ahaayeen kuwa ilaahay meesha ku abuuray wey sida xuruciintaba ilaahay meesha u keenay subxaana wa tacaala culimaa odhanaysa muslimiinta qolo kasta caruurtiisa qiidha iyo waxaas weeyaan ilmihii yararka ee adfaalulmuslimiin hadda kuwa jannada la geynayaa jiraa la yidhi oo dad jannada gelayo wax u saqiirayba aysan jirin ya maya kuwaani waxaa weeyaan kuwa halkaa laga abuuray ee khidmadaas bihayaan wiilashaa weeyaan wildaanu mukhalladuun maxay la wareegayaan biakwaabin koobab iyo waa baariiqa kirliyaal kalaadhi waa kirliyaal waxa weeyaan koobyaal saa u wareegsan oo aan dheg lahayn kuwa dhegtale qofku dhegta meeshuu ka hayo wax kama cabbi karo moogta inuu saan dhinacan kale ka cabo mooyaane koobkaana waxa la rabaa qofkaan in wax hawlabasan u oolin meeshuu doono afka ka saari karo koobab sida fujaanka saa u wareegsan dheg la qabtoo gaaraba aan lahayn iyo waa abaariiq ibriiq oo kirli ah jamciisi weeye abaariiq baa laydhi kirliyaal wey kirliyaashaan saafida ah kirli waxa weeyaan meel tuubaayo wax laga shuba shayga leh isaga markii wax lagu shuba kabacdi naas wax laga shuba leh abaariiqdaas bay la wareegayaan wa ka'sin bay la wareegayaan weel khamro ah oo min maciinin ka ahaaday khamradii macaanid weeye min maciinin il shummays dareerays xaggeed ka ahaaday khamradaan adduunkaoo la miirayo la maroojinayo la farsamaynayo kale maaha il iska dareeraysa xaggeed bay ka ahaaday khamradaan adduunkaoo kale maaha dhibaatada iyo wafarsamaynta iyo waxaas la xiriiraan taasay la wareegayaan wiilashaan khamradaa wanaagsan laa yusaddacuuna marka khamradaas waa kaasin oo min maciin laa yusaddacuuna la wareerin mayo lamada xanuujin maayo canhaa khamradaa xaggeeda qoladaa markay khamradaa jannada cabbaan wareer iyo madax xanuun lagu ridi maayo madax xanuun ma leh sida midda adduunka oo kale lamada xanuujin mayo wey walaa yunzifuuna mana waalanahayaan ma sarqaamayaan ma waalanayaan caqligoodu ma tegayo sida khamrada adduunka oo kale walaa yunzifuuna ma gororayaan goror macnaha caqligii ka goror wixii gororo caqligii baa ka tegaya ma caqligi ka gorormayaan caqligi inuu ka tago ka gororo caqli la-aan noqdaan sida midda adduunka qofka caqliga uga gororo uga tegayo waxaa halkaas sheegaas waxaan ka gororiso lama yidhaahdo ka wada shuboo ka dhamme wey mogta caqligii laga shubi maayo laga gororin maayo ma sarqaamayaan wey ujeedku ma waalanayaan khamradan adduunku afar tilmaamood bay leedahay sarqaan madax xanuun matag kaadi isku kaadinayaan balaayo waxaan midna male iyadu tilmaamaha lagu yaqaan khamra haddii looga hari lahaa dee midda adduunka dadka yaqaan waxay moodi lahay meeshu meel si kale ah waxaan shaqa kuma leh madax wareer ma leh caqli isbedelaya ma leh waxaasoo dhan ma leh iyo wa faakihatin faako oo mimaa ki ahaaday yatakhayaruuna yakhtaaruuna bay ka dhiganta ay doortaan wax allaale qudaaraha waxay doortaan oo naftoodu ishtahayso baa u ahaaday walahum waxa u ahaaday yaa faakiha oo mimaa kii yatakhayaruuna dee marka qofka intaasoo qudaaroo noocyaa lasoo hordhigo soo gacanta markuu la aadayo noocyada inta fiirsho tow rabo gacanta la aadamayo dooran mayo intaasoo shay haddii la horkeeno oo qudaaro iyo waxaa ku jiraan qudaarahaas iyagaa khiyaarkooda tay rabaan bay ka dooranayaan taas baa lala dul wareegaya iyo walaxmin hilib walaxmi dayrin shimbire hilibkood oo mimaa ka ahada yashtahuuna ishtaheeyaan ay u baahan yihiin baahi ma mataal meeshe macnaa ay jeclaadaan wey ishtaho mimaa yashtahuuna yuxibuuna wayashtahuuna ay ishtaheeyaan waxaa la leeyahay qof qalbigiisbaa waxaa ku soo dhacaya hilibkaas shimbiraha oo kale isla markii waa la hor yaallaaba hadduu rabay nooca solan iyo hadduu yahay nooca la shiilay iyo nooca uu u rabayba waa hor yaallaa tii qalbigiisa ku soo dhacda iyo hortiisa ay taal baa isku mid ah walaxmi dayrin maa yashtahuun wa xuurun ciinun walahum waxaa u ahaaday xuurun oo ciinun gabdho cadcad ee indha ballaaran indha waaweyn indhaha jeexdintoodu ay waasac tahay ka amhaali lulu'i xaalay ahaadeen ama kuwaasoo ka amhaali lulu'i lu'lua oo kale ah lu'lua ma taqaanad lu'luya almaknuuni la ilaaliyo oo la qariyey ee la dhowray oo gacno ma taaban dabayl ma taaban boor ma taaban nadiifka ah lulu baa la yidhahda inagu luul baan iska dhahnaa luul ka amhaali lulu'i lmaknuun weeye gabdhahaas xagga cadiinka lulu ay ka shabahaan gabdhahaasna waa leeyihin waa jazaa'an liajli jazaa'in ama jacalnaa lahum daalika arrinkaasaan u samaynay jazaa'an abaalmarin bimaa shay laga jazaynayo kaanuu ahaan jireen yacmaluuna kuwa soo shaqeeyo soo camal fala ayaa laga abaalmarinayaa jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluun taa weeyaan abaalmarintaasi leeyihi camalkoodii saalix ahaayo adduunka ayaa abaalkiisii hadda la siinayaa waxaa misna la tilmaamayaa waxyaalaha ay jannada weli kusii leeyihiin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laa yasmacuuna ma maqlayaan fiihaa jannada dhexdeeda laqwan wax laqwi iyo dembi ah laa yasmacuuna ma maqlayaan fiihaa jannada dhexdeeda laqwan hadal xun walaa ta'fiima ta'fiimna ma maqli mayaan waxa weeyaan dembaabid maqli mayaan waxa weeyaan dembi ku eedayn ta'fiiman dembi ku xukumid ama dembi ku eedayn iyo dembaabid midna ma maqlayaan laa yasmacuuna fiihaa fi ljanna ma maqlahayaan laqwan maqli mayaan wax laqwiya maqli mayaan hadal iska laqwiyo faaxish oo xun walaa ta'fiima waay ta'fiimna ma maqlayaan ibnu cabaas wuxuu yidhi laa yasmacuuna baadilan walaa kadiba wax baadilah iyo wax beenah midna maqli mayaan ilaa qiilan salaaman salaamaa ilaa laakine yasmacuuna waxay maqlayaan qiilan bimacnaa qowlan qowl bay maqlayaan oraah bay maqlayaan ah salaaman salaamaa waxay maqlayaan barkoodoo barkii kale ule salaaman salaaman waa is salaamayaan salaamtay faafinayaan dhexdood istinahani waa munqadic baa lagu leeyahay ilaa qiilantaani waxa weeyaan istinaaun munqadicun wey laqwigii iyo taiimkii iyo waxaa ma soo hosgelayo ee waa istinaa munqadica weeyaan ilaa laakiin baa markaa dhahaysa salaam baaba meesha la faafinaya iyagaa isi salaamaya ilaahay baa salaamaya malaa'igtaa salaamaysa meeshoo dhan waa daar nabadgelyo bed saasaa hawshoodu noqonaysa qoladaas waa qoladii saabiqiinta ahayd derajada u sarraysa bay heleen wa asxaabuulyamiini yemiinka asxaabtiisuna maa asxaabuulyamiin marka qisadan halkan ka bilaabanaysa iyo qisaska kale waaba isku xidhan yihiin darsigeenna hore intaasuu ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب